hay-adda alraxma ayaa deeq biyaha gaarsiisay qoysas dayar ah oo ku nool deegaano hoos yimaada gobolka togdheer sida biyo baxday dabaraqas iyo ilimaha deeqdan biyaha ayaa ka koobneyd laba booyadood iyadoo oo ay ugu tala gashay hay-adda dadka abaaruhu saameeyeen cabdikariin maxamed nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda alraxma ayaa ka warbixiyey deeqda biyaha annagoo jamciyatu raxma khayriya ah maanta waxaanu deeq biyo ah oon soo gaarsiinay deegaamada beeyaxun oo maxaa ahayday ka tirsan ilimaha ayaanu soo gaarsiinay dadkii kasoo barakacay xeebaha kasoo barakacay ee abaartu soo barakacisay intoodii socon karaysay ee macaa xooluhu socon karayeen ayaa maanta halkan deeq biyaha kusoo gaarsiinay kuwaasoo ay soo barakicisay abaarahaas waxaan leenahay walaalaha muslimiinta ahna waxqabadka ay jamciyadda raxma ay qabatay ha lagala soo qayb qaato cid kastoo muxsina waxaan leenahay walaalo uga gurmada walaalihiin abaaraha xun ee haysta ayaanu leenahay maanta waxaan soo gaarsiinay deeq booyadood dhowr booyadood ayaanu soo gaarsiinay dadkan way ka faa'iidaysan doonaan walaalaha abaarahu soo barakiciyeen ee ku waxyeeloobay waxaan leenahay ilaahay abaartan ha ka soo jebiyo waxaan xaggan baaqna uga diraynaa muxsin kasta meel kastuu jooga ee baaq iyagaa dhegaystaa inuu ka soo qayb qaato mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan biyaha ayaa u mahad celiyay hay-adda alraxma hay-adda alraxma ee biyaha noo keentay iyadiiyo ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa iyadiiyo ilaahay ilaahay noo soo diray ayaanu ugu mahadnaqaynaa baar fool xun oo guy iyo jiilaal ah oo isugu bixisa oo ay xooluhu imikana dhinteen horena u dhinteen oo arwaaxayga halkaa taagan siddeetanaan gaariga ka rogay siddeetankiiba baktiyey haayaddaan noo keentay biyaah waanu mahadnaqayna arxamo waanu mahadnaqayna xoolaha noo arari waayey halkaa nagu soo waraabisay alxamdulilaah hananoo soo kordhiyo weliba hananoo soo kordhiyo aanu leenahay sidaasaanu leenahay xooli waa aragtaan dadkii waa aragtaan wax laga iibsado ma leh wax arooro ma leh xoolan waa idinkaa arka haayaddaa arraxma ee biyaha noo keentay laba booyadood way soo socotaa midna waanu cabbanaa imika alxamdulilah rabbicaala wa mahadnaqana qoysaskan ayaa ka mid ah kumanaan qoys oo ay saameyn ku yeelatay abaaraha ka jira maamulka somalilan kuwaasi oo ku nool deegaanada hoos yimaadaha gobolka togdheer